dhismo iyo bileeriyowga dekedda magaalada boosaaso oo wejigii koowaad laha gabagabeeya ayaa weliba kormeer ka seedaya wasiirka dekedo iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka puntland axmed yaasiin saalax ooyo wehelyaanga maamulka furdada dekedda boosaaso taliyaha saldhigga dekedda iyo shaqaalaha wasaaradda iyo kormeerka seedan dekedda boosaaso qaybta dhismo markaasi ku dareera ujeedka dhismo lukuwada dekedda iyo weliba usayaha sidii maraakiib badan iyo kirid lahayanga maadaama dekedda iyo kiridayanga maraakiib wadanga konteenarada shalgadiisanga wasiirka ayaa weliba iswarbixin ku dhugunsidaya injineerka dhismo bileerinta ee ee kuwada dekedda usooni sheegay in dhismo meel inkafeelahay iyo rooga dhowaana laha gabagabey doonaa sida qorshaha useeya intaasay kureedda wasiirka dekedo iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka puntland axmed yaasiin saalax ayaa warbaahinta ku warbiya dhismo dekedda iyo wakhtiga dhammaado doona waxaanu joognaa gudaha dekedda magaalada boosaaso ee saydhkay shaqadu ka socotay exbenshinka boqoliyo kontonka ah waxaa halkan nagula sugan maamulkii dekedda dhanka kastamka iyo taliyihii ciidanka iyo dhammaan waxa weeye qaybtii obrethonka iyo projectii waxa weeye coordinatorka oo ah fadil oo ah runtii operation managerkii shaqadan waday waxaan ku faraxsannahay maanta inaannu mar labaad isugu soo noqonno sida aannu ku ballansanayn dhagaxdhiggii tekedda oo ahaa shan iyo labaatankii bishii koowaad in maanta laba kun labaatan iyo saddex in maanta maaragtay ballantu siday ahayd oo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne said cabdulaahi deni aannu ballan qaadnay in ay dhammaanayso muddo sanad gudihiisa maanta waad aragtaan alxamdulilah rabbialcaalamiin waxaannu daha furaynaa oo aannu siddeed iyo tobankii bishii koowaad laba kun labaatan iyo afar aannu maanta mar labaad daha furaynaa xafaaraddii darayjinkii tekedda oo qoditaankii janalka maadaama la gebagebeeyey boqol iyo kontonkii ugu horreeyey wejiga koowaad ahaa waxaan kaloo rajaynaynaa insha allaahu inaannu bilowno wejigii labaad oo saddex boqol iyo konton mitir ah oo dhanka xeebta master balaankii ballaarinta tekedduna sida ku calaamadsan oo aannu ku dhejin doonno boor tekedda horteeda ah sida ballantu ahayd waxaannu rajaynaynaa insha allahu inaannu guda gallo furitaanka wejiga koowaad oo boqoliyo kontonkan mitir aad aragtaan sida ballantu ahayd waxyaaba fara badan oo shuruucda tekedda waxyo badan baa iska bedeli doona tekeddu waxay u shaqayn doontaa heer caalami sida standarka tekedaha caalamka ay u shaqeeyaan ganacsatadii aannu ka wada fadhiisannay bilowgii shaqadan tekedda waxna kala dega waxna ka rara ballantayadu waxay ahayd insha allahu markaannu dhammayno wejiga koowaad inaannu isu nimaanno shuruucda tekedda lagu dabakhayana inay nala arkaan in aannu standarka tekedaha caalamka ay la mid noqoto tekedda boosaaso ay dabakhaan xukuumadduna ay garwadeen ugu tahay oo hormood ugu noqonayso insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo ilaahay mahaddiisa inta tekeddu dhismuhu ka socday oo ballaarintu ay ka socotay in iyaduna ay rarkii iyo dejintii tekeddu aysan waxba iska dhimin ay laba jibbaarantay